بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ahna siyahayaha xilka guddoonka golaha aqalka sare waxaan rabaa inaan la wadaago oo aan caddeeyo dhacdo fool xun oo aan isleeyahay sharafka ummadda soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo mas-uuliyiinta sare ee xilalka qaranka ugu haya midna kuma habboon maanta waxay tahay sagaal iyo toban bishii lixaad saacaddu markay ahayd tobankii subaxnimo ayaa aniga iyo guddoomiyahayga golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi oo aan sagootinayay safar noogu socday dalka kenya inaanu tagnay barta kontaroolka ee madiina gate halkaas oo ay nagu qabsa nagu qabsatay arrin run ahaantii sida hordhacaygu uu ahaaba aan fiicnayn maamuuska sharafka iyo xasaanadda mas-uuliyiinta dalka soomaaliyeed aan ku fiicnayn askartii meeshaa joogtay waxay diiday gebi ahaanba ayagoo aqoon u leh isu sheegnay inaan nahay mas-uuliyiintii golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya aan u soconno eerboorka inaan galno gebi ahaanba waa ay diideen taasi waxay keentay inaanu taagnayn muddo konton daqiiqa amisom waxay ku joogtaa ogolaansho dowladda federaalka ee soomaaliya shaqada ay u idman tahayna ma ahan midda maanta ay ku kaceen waa xadgudub waa ka xunnahay mana aha wax loo dulqaadan karo oo uu aqbali karo guddoonka xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya gaar ahaan golaha aqalka sare arrinkaasi waxaan ka dalbanaynaa oo si adag uga dalbanaynaa inay jawaab cad ka bixiyaan sababta ay ku dhacday cidda amartay inayna gelin madaxda qaranka ma aha guddoonka keliya waxaa aniga iyo guddoomiyahayga qabsaday cid kasta oo mas-uul qaranah waa ay qabsan kartaa waxaan u qoray anoo ah kursumyihii guddoonka warqad sharci ah maadaama aan dowlad nahay institution dhisan nahay ayagana ay yihiin dad sharci ku jooga warqad official ah oo aan kaga dalbanayno dhacdadaas maanta dhacday ee hor istaagga dalkii aanu mas-uulka ka ahayn iyo aanu matalaynay iyo shaqadii aanu soconnay loo diiday inaanu galno airbortka taasoo la yidhi ma haysano wax maandhayda oo aad ku gashaan airbortka arrintaas waxaan ku celinayaa oo si adag u leeyahay amisom waxaan ka dalbaynaa wada shaqayn fiican iyo wanaag iyo maxaa la yidhaahaa hawsha ay dalka u hayaan waa wax weyn laakiin xadgudub shaqadooda ka baxsan looguma dulqaadanayo lagamana yeelayo arrimaha aan is leeyahay waxay u baahan tahay in la caddeeyo in mas-uuliyiintii qaranka la kala qaado oo la yidhaaho koox baa loo ogoliya hebel iyo hebel iyo hebel iyo mas-uul hebel baana la yidhi soo daaya ma rabo inaan halkan ka caddeeyo shakhsiyaadka la yidhi saddex nin keliya ayaa la yidhi istaafkooda iyo xogayntooda waa la geli karaa in mas-uuliyiintii qaranka dalka ugu sarraysa la kala qaado waxaan u arkaa wax fool oo aan shaqadoodii ahayn waxaan ku celinayaa oo aan si adag ugu celinayaa arrintaani waxay meelkadhac ku tahay dalka iyo qarannimada iyo mas-uuliyadda iyo xasaanadda gaar ahaan baarlamaanka warqaddaa ofishalka ah ee aan u qoray amison waxaan ka sugaynaa waan ka dalbaynaa inay jawaab waafi ah ka keenaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iskuma xirna mandate-ka ay haystaan amisom oo ay shaqadoodu tahay waxaa weeye ilaalinta xarumaha mas-uuliyiinta qaranka sida baarlamaanka goobaha muhiimka ah waxaan rajaynaynaa iskuma xirno hiis dhacay oo sidiisa u taagan oo aanu rajaynayno in la saxo iyo shaqadii ayaga loo ibladay inay tani u noqonayso caqabad marna ma rajaynayo annagoo ayaga ka rabnaa ciddii amartay tiri saddex qof ama saddex mas-uul ayaa naloo amray haddii madaxda qaranka ay warqad meesha geeyeen ayagaa laga rabaa inay keenaan hadday jeebkooda tahayna ayagaa laga rabaa marka ma ogaan karno ilaa la helo jawaab waafiya waxaa weeye anagu institution baan nahay jawaab aan la gaarin iyo waxbaa la diidi doonaa kama hadli karno